halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaali afartanka mitriban xiriirka efimada geeska afrika iyo internetka oo aad naga dhagaysataan v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina afarta bisha abriil amaan idhahday may sannadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha iyo maadadaalo qayb ka ah barnaamijka waxaana idiin soo jeedinayaan maxamed colaad xasan iyo anigoo ah xuseen barre
layidhaahdo ama dabeysha barar kulul aynu ku heeqa gaar ahaan gobolladeenna tan iyo muddo dheer ayaa arrintani socday haddana weli waa socota ma yaraanin jiradaas gobollada gaar ahaan waxaan ka hadlayaa gobollada bakool iyo baay shabeellada hoose waa badan yihin weli
kaasi waxa uu ahaa doctor yuusuf xaaji nuur wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlayay xaaladda cudurka dabaysha ee deegaanada hoos taga gobollada maamulkaasi uu ka taliyo oo dhul ka mid ah ay weli ka taliso al-shabaab codkiisuna waxa uu qayb ka yahay dood la xidhiirta barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo ay v o eeda ku qabatay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qodobada kalean idiin hayno barnaamijka waxaa ka mid ah qaybtii labiyo labaatanaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan kaalimihii heesaha ee barnaamijka kaba marna iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa isniinta maanta ah magaalada nairobi ee dalka kenya ka shaaciyey malaayiin dollar oo ah gargaar la siinayo qaaradda afrika keri ayaa sheegay in shan iyo afartan milyan oo dollar oo dheeraada la siin doono hay-adda u n h c r si loogu takuleeyo qaxootiga ku nool dalka kenya waxa uu dalka kenya ku ammaanay qaxootiga ay martigelinayaan john kerry ayaa shafka ama safarkan dhibanayaal fara badan kula kulmay waxaana sharfay dhibanayaashii weerarkii bambaano ee sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii ka dhacay safaaradda maraykanku ku leeyahay magaalada nairobi ee dalka kenya iyo weliba weeraro kale oo xiliyo kala duwan dhacay master keri ayaa isniinta maanta ah ballan qaaday in maraykanku uu sii wadi doono taageerada uu u fidiyo la dagaalanka argagixisada
booliska gobolka koonfurta maraykanka ku yaala ee texas ayaa toogasho ku dilay laba nin oo ay sheegeen inay rasaas ku weerareen sarkaal ilaalo ka ahaa iskuul gelinkii dambe ee axaddii shalay meel dibadda ka ah goob uu ka dhacayay tartan dhinaca sawirada ah oo lagu soo bandhigay sawiro ay ku jiraan kuwo loo muuqaal ekeysiyey nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee booliska ayaa baaraya gurigii ay deganayeen labadaasi nin ee la dilay saraakiisha magaalada garland oo ku taala duleedka magaalada dallas ee gobolka texas ayaa sheegay in sarkaalka la weeraray ay dhaawacyo aan halis ahayni soo gaareen islamarkaana boolisku ay baarayaan in walxaa qarxa looga tegay gaariga ay wateen ragga weerarka geystay saraakiishu ma aanay sheegin haybta raggaasi urur lagu magacaabo ururka difaaca xorriyadda ee maraykanka ayaa tartankan sawirada qabanayay isagoo ku bixinaya toban kun oo dollar sawirka ku guulaysta
ad nagala socotaan weliba idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington meelo badan oo ka mid ah dhulka soomaalida dhulka soomaaliya ee dhulka soomaalidu degto ee geeska afrika ayaa la sheegay in muddo ka badan toddoba bilood aan lagu arag kiis cudurka dabaysha laakiin weli waxaa jira dhul tallaalka loo gaarsiin waayey sababo la xiriira ammaanka dhulkaasi oo miyi ah ama ka fog magaalooyinka iyo iyadoo weli uu ka taliyo ururka al-shabaab tuulooyinka iyo deegaanada hubaan la-aanta cudurka ay ka jirto waxaa ka mid ah gobolada koonfur galbeed soomaaliya kuwa ku yaala haddaba v o eda ayaa mas-uuliyiin odayaal iyo waxgarad kale oo ka soo jeeda deegaanadaasi dood la xiriirta suurtagalnimada ciribtirka cudurka dabaysha ugu qabatay magaalada baydhabo waryaheena mukhtaar maxamed catoosh ayaa doodaasi oo ay dadweynihii ka qaybgalayay su-aalo iyo fikradoba ka dhiibanayeen inoo haya deegaanada koonfur galbeed waxa ay ka mid yihiin deegaanada uu saameeyey ama uu ka jiro cudurka dabaysha waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya doctor mustaf xaaji nuur oo isagu ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka maamulka koonfur galbeed fawzi cabdinuur oo isaguna ka socda aqoon-yahanada koonfur galbeed malaaq derow yacquub sheekh oo isaguna ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed cabdalla cusmaan cali oo isaguna ka socda dhanka maamulka cabdirashiid aadan cabdi oo isagu ka mid ah dadka ka shaqeeya ama ku howlan arrimaha tallaalka iyo xaawa sokor cali oo iyaduna ka socota dhanka haweenka islamarkaana ah guddoomiyaha ururka haweenka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay dhammaantiina waad ku mahadsantihiin sidaad u ajiibteen oo aad nagala soo qabgasheen barnaamijka ugu horreyntii waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka maamulka koonfur galbeed doctor mustaf xaaji nuur si uu warbixin inooga siiyo xaaladda booliyada gobolada koonfur galbeed jiradan polio la yidhaahdo ama dabeesha farar kulul aynu ku heeqa gaar ahaan gobolladeena tan iyo muddo dheer ayaa arrintan ka socday haddana weli waa socotaa ma yaraysanin ma yaraanin jiradaas gobollada gaar ahaan waxaan ka hadlayaa gobollada bakool iyo baay shabeellada hoose waa ma yara laakiin waa waa badan yihin weli anaga ka wasaarad ahaan ka wasaarad ahaan anka qiimo gaar ayaan siinaynaa waxaan kula jirnaa inaan maaragtay qorshayaasha lasoo dejiyo inaan inaan ku amal farno degmooyinka iyo gobollada polio waa taqaanay jiro oo jiro caadi ma aha jirada waxay samaysaa waa ogtihiin waxay dhibaato u geysay qoys reer ilaa qaran dhinac yab kasta oo caafimaad ha ahaado dhaqaale ha ahaado iyo dhinaca kale marka waa laga maarmaan inaan la dagaalano inaan shacbiga iyo dadka inaan wacyi siino maaragtay si ay la dagaalamaan polio waa inaan kulligeen waxaan leeyahay laba jabhadood ayaan ayaa noo furan jabhadda koowaad waa qeybta koowaad ayaa laga rabaa qoysas iyo bulshada mar hore inaa maaragtay aqoontooda iyo wacyigooda inay kordhiyaan si ay la dagaalameen jabhadda labaad waa midda ugu yar waa annaka ka wasaarad ahaan iyo hay-adaha ka qayb galaya laakiin waxaa idin leeyahay bulshada ayaa qeyb libaaxa ka qaadi doona waa inaan shaqaalaha shaqaalaha caafimaadkan ka hadlaya dadka dadka bulshada in darsi la siiyo si ay ogaadaan ay arkaan maxay tahay polio si oo degdeg maaragtay si gaarsiin lahay xarumaha caafimaadka markana waxaan siinayaa cabdalla geley oo isagu dhanka maamulka arrimaha booliyada iyo tallaalka kala shaqeeya markaan ka hadlo bolio muddo aniga waxaan ku dhex jiraa hadda sanadkii labaad inay tahay ayaan u malaynayaa cudurka bolio la yidhaahdo dawo ma laha sidiisaba ka hortag ma ogi ka hortaggaasi waxaa waaye bulshada in laga wacyigeliyo hadda magaalada baydhabo tusaale ahaan markaan usoo qaato dadka marka loo geeyo tallaalkaas oo in diyaarad lasoo saaray qarash lagu soo bixiyey tallaajo la geliyey ayaa waxaad arkaysaa cunugii hooyadiisa ay u diideyso maxaa ku hoosgareeyey waxaa ku hoosgareeyey fikirka ma haysato sidaas daraaddeed marka waxa waaye waxaa la sameeyey mobilization badan oo ilaa hadda waxaa shaqeeyo siddeed iyo labaatan qof oo ka kooban sideedda xaafadood ay ka kooban tahay degmada baydhabo waxay sameynayaan ka hor inta uusan tallaalka bilaaban inay u tagaan guryaha guri walbana ay u sheegaan inuu tallaalka jiro arrinkaas markii la sameeyey dadkii waa ay fahmeen boqolkiiba waxaan dhihi karaa toddobaatan soddon weli waa ay dhiman tahay dadka qaarkii weli macnaha waa ay diidan yihiin waad ka dhaadhicinaysaa aniga naftikeyga waxaa la kulmay qoys qoysaska ka mid ah ama kaam kaamaamka ka mid ah oo magaalada baydhabo ku yaallo ooba laga soo diidayba tallaalka markii dambe waa ka dhaadhicinay dhibaatada uu leeyahay iyo waxyaabaha lagala kulmaayo cunugaas had ayuu fursad haystaa haddii labadaas dhibcood aa u diidid beritana asoo fuulxun ayaad arkaysaa dadkii waa laga dhaadhiciyey waa ay qaateen laakiin caqabadii weli waa ay jirtaa viruskii weli waa uu jiraa dhowr meelood ayaa laga helay magaalada baydhabo markii hore waxay ahayd meesha laga helay gurceel meel ka mid ah soomaaliya laakiin hadda magaalada baydhabo laga helay marka maadaama ma- arrintan ay tahay fursad aada u muhiimsan bulshadii baydhabo waxgaradkeedii maanta meesha ay fadhiyaan waxaa loo baahan yahay barnaamijkan barnaamij sahlan ma aha waxaa loo baahan yahay ubadkeenna in laga wacyigeliyo loo istaago dhammaan bulshada qaybeeda ay ka kooban tahay waxaan u malaynaya haddii loo wada istaago in wax badan laga qaban karo xaawo sukarow waxaad een, adigana sharaxaad naga siisaa doorka haweenka ee wacyigelinta een, cudurka dabaysha cudurka dabeelle ee doorka haweenka iyo kukuediin cudurka dabeelle horta way kumid ee lexda cudur dilaaga eh una ogna ka hortag ma male meelraaysuku dabaseedow male dhibaatada oo cudurka dabeelle sheena korona onaga oo naafanagadi onaga oo aan dhammadi ciyaal badan oo deriski emadaas ka daari broblem badan alkula kulume saxaradaas onagaasa wali laku yaabay inay dhowr deris kaliya deersida marka cudurka dabeelle horta dhibaatadiis dhibaato lahaa koobo kora ma ee haweenka doorka usuu ku leeyay inta hata la shaqeeyahayto cudurka dabeelle dhallinyarada tallaalka biyahayt haweenaa la shaqeeyahay gudoomiyaalka xaafado kumid ee bilaante ee mobilization suu biyahayaan marka kiiska inu ishanagada dhowr sano kubacdi inu ishanagada may qasabo kortee dadka tirada ku badan ani way eensadayha inay mayla raayoso tiimamka shaqeeyayo yarin yaa eensaday sababtoo ah umata tirada ku badanta hore ku dhalahayta horaha ku degahayta tohaaqahahayta hore ku gooyahayta wayla ku yaabay tiimamka shaqeeyo inay tiradii lanka talagalay inhayna andeer sii korna meelamadaasaytay talaalka lanka talagalay haweenka ee doorweyn yaa kuku eedinyiin sababtoo ee labaati afar samay suu biyahay mobilization suu biyahayaan ka hor inta talaalka aan bilaawna saddex ber afar ber haweenka shaqeeya makroofa qaadayan maamada oo xaafado gudoomiyaha ku ee waylan adeegsaday inay xaafado tiimka shaqeeyo iyo rata iyo dilaha ku diida inaya laku ogolaado fawsi cabdinuur aqoon-yahanada door intee la eg ayay iyaguna ku leeyihiin een, wacyigelinta iyo ciribtirka cudurka dabaysha Eh, runtii ma eri karne eh, madii su-aallo oo la warsadile aan abbaaro eh, cudurkan dabeelle oo runtii muddo badan lala dagaalamaay oo waana la cerabtiri sida eri karne la cerabtiri in muddo ee deegaamadan laku waaye yacni wala dib hangnagi sababo sheeno kore way ku mid eh Eh, cudurkan runtii ahamiyaddii markii hore laka abaaray sida hadda walaalay sokor sheegtay oo kale iyadoo dadkii korareen wacyigelintiina maaragna meyli roogta laakiin cudurka meylaka weelaya cudur la dhaylsaday ka bulsho ahaan iyo ka maamul ahaan iyo ka caafimaad ahaanba la dhaylsaday runtii lansaarna ahamiyaddii us cudurkun leeyay lansaarna xajmishe meel usu leegiyo lansaarna taasoo daliilan ah dadka hadda cudurkan eh, wali laku dhawaajiyay in waana la sheegay in dadka badansho diideen talaalka nan ka hornan walku dhaadhicii koraba oba- oba maarne daawada in wedna yacni diide runtiina dacaayado fara badan oo cudurkan talaalshay laku ku horseedo yaa ee mujtamaca soomaaliyeed iyo guud ahaanba mujtamaca caalamka dhayaala oo cudurkan eh wadada dacaayado badan oo maarne ee maarne cudurkan tallaalka la wada in uusan hayna tallaal laku ku horseedo cudurkan hayna tallaalo kale oo maarne ee si kale ee lagu wada marna waxaan siinayaa malaq derow oo odayaasha dhaqanka ka mid ah een, malaq odayaasha dhaqanka haddii aad tihiin cudurkan dabeysha iyo dhibaatooyinka bulshada uu ku hayo cudurkan waa cudur dilaa ah cudurka dabeelo la raw cudur dilaaca waaye soomaalina muddo badan ku jari waaye kheer alla siiyaa wasaaradaha caafimaadka eh, wasaaradda caafimaadka soomaaliya markii dowladda dhex ku batay may habaheeye n g o iyo dad eedanka dadaalow dadkaas in maha naqaana haddaha naqdi ma erkoran cudurka markas sidaan aan teeganaya aaminsana iniisu markasta jari dadaal markii la mawjiyon inay xooga yaraaday haddana dadaalkii lagu gaabiyaay haddana meelisku ballawdaya aaminsagna dadka deegaanadan ka nool ama soomaaliya ka nool may ku sheegaan haddii unaen odayaalka dhaqanka cudurkan waa cudur dilaa ah muddo badanna la la tacaali jaray caafimaadka ka hor ulmaadmay baa kala dadaali jartay diin oo laka dhaawaay arrintaasi may laka hormariyay hadda in la helay laba dhibcood oo laka daawayo in la helay oo talaal ah arrintiyahayti haddana dad xaasidiin ah ero kore may ku dabasheeneena oo dadka walmagorotada ee ku dhaadhiyeena shacabka eh cudurkan ma- eh, dhibacan la wadaba talaal cudur kale waaya ler sidaas daraadatiya mayl ku yaaba wala hadda la sheegay oo walaalay xaawisa korow ii ku dhawaajiyayeen ini dibliin ku dhiko mayba kuwa cadowga ka ah caafimaadka amba ummado cadowka amayka ku dabisheenana cudurkaasi ma ee walaal ku daawayahay cudur kale la siin tallaalahay sidaas daraadeed waa meesheenasay in haweenayti cunug shadiidu hadda cudurkan waa cudur dilaa ah ummado dhabaatan sheenaaw labadan dhibcood mayba siin leena haddii una dhaqankeena ilmoogan siiye maanta yaa ka ka ay madaasan beriyana ka ay madaasan maalinta ka dambeena waa ku ay madaasan cubudkiina tallaalo tallaalkaas siiye daawiin ay wal cudur kale la kahambaaray oo la siyaawna ma jaro sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya oo qayb ka ah marti sharaf kale marti sharafta su-aalo way weydiin karaan inta aan ku guda jirna barnaamijka martida nagala qayb galaysa ayay su-aalo weydiin karaan fursado ayaan siinaynaa markan waxaan kusoo laabanayaa wasiir ku-xigeenka caafimaadka maamulka koonfur galbeed wasiir wasaaradda caafimaadka waxa u qorshaysan maxay tahay arrinta ku saabsan cudurkan booliyada ama dabaysha ka daktar ahaan waa garan doontaan maaragtay dhibaatada keeni karto polio ama dabayshaba anaka wasaarad ahaan intaan intaana gaarin wasaaradda waxaan leeyahay hadda intaan meesha fadhido kulligeena xaasasaan wada leenahay haddii qof kasta oo xaaskiisa markuu uur yeesho oo tiraado hay tallaal u soco polio ha lagu tallaalo talaabo fiican oo noqonayso intaan hadda ka soo baxno dadka lasoo dhiiri geliyo waa waxbaa la soo gaari doonaa annaka wasaarad ahaan waxaan la shaqeynaa sidaa la socotaan hay-adaha unicef w h o waagii hore waagii dowladda dhexi jirtay waa olole xoogle ayaa lagu qaaday maragta jirooyinkan talaalada guulna waa laga gaaray runtii laakiin markii dambe xooga hadda waa waa afkaday dhibaata dagaalka iyo waxaas laakiin wasaarad ahaan anaka waa noo qorshaysan inaan dagaal oan xad lahayn inaan ku qaadano maaragtay jirooyinkan gaar ahaan polio haddii waxaan leeyahay haddii maaragtay wax jiro ooma wax aan la fahmin inaan si deg deg arrinta ku saabsan polio inaan si deg deg maaragtay anagana la socodsiiyo shaqaalaha dakhaatiirta isbitaalada hay-ada maaragtay m c h yada sidii maaragtay oon mar hore deg deg si maaragtay inaan ka hortagno
cabdirashiid waxaad sharaxaad naga siisaa tallaaladii ugu dambeeyey la fuliyey tallaalkan dambeeyey la fuliyey weliba hay mars la fuliyey toban shee bilowday maanaha tallaal kasta oo dhiyo maanaha mobilization ah three days before iyo maanaha mobilization ah dhiyaas sida beri ku hor iyo wali la qobday wacyigelin barnaamijkan wacyigelinta inta tallaalka dhibcida la bilaabo sidaberi ku hor wali la bilaabo macnaha wacyigelinga socota wacyigelinta macnaha marka waliba waaha shan beri socdaas shanta beri socdaas waliba waaha tobankii macnaha example ahaan tusaaleed inaa qaadada bilaata laha dhaafay tobankiya macnaha wali bilawday wacyigelinta ilaa to tomi shantina socday laakiin tallaalka dhibicidana wali bilawday tomi sideed ilaa tomi lita socday so marka dadkan wacyigelinta sameeyaan waliba aha xaafadoon bahayaan dad xaafado ku shalqooyo sa hata la sheegayba dad xaafado aqoon le badanaba hooyooyinkan badan waan marka xaafadoo galaayan tallaalkii hadareera ins diyaari ulaadiay tallaali boolio hobeeta boolio eraayan hilmiis hobeeta hilmiisu eraayan macnaha si xaaladeeta sheegayan marka sideedaas beri macnaha dadkii oo ogin ya marka macnaha tallaalkii la sheene booliodana hatana waliba house to house gurigurilinseede macnaha miil oo oo caadi oo macnaha oo dad surun maayan oo caadiya mee guri kasta way goodhowe meega owlaad roog dadka ma wacyigelinta sameeyan iyoona macnaha kow markii hoseedeen owlaado walaha qoraayana taalishida qaadaayan guriga macnaha markii hoseedan meega owlaad roogto owlaado roogan meega under five eh shan sano ku yar ogaadeen marka marka tallaalida dhiida oo macnaha booliyada ku dib la fuliyo wali kale la sameeyey oo supervision la sameeyey way ogaaday guru kasta macnaha meega unug rogdi meega la hamis gareey oo macnaha lang tallaalna meega kumaqonaayta marka yaalkayda la tallaalay waxyaabo badan oo jaran marka tallaalka iyo macnaha iyo wacyigelinta horta saasayna soo socdaan xawasa kor inta badan haweenka ciyaalkooda ama caruurtooda ayaa la tallaalaa marka maxaa keena in ay diidaan qaar ka mid ah haweenka in la tallaalo caruurtooda xaqiiqdii yo n g o la wareegeen maylaraayo use qaybtii caafimaadkii tallaaladii b i n g o la wareegeen antarees gooni ee madaas laku fiir yahay dadkii la haskajaangooyey tiradii la hayaraay tiimamkii la hayaraay walbadan jaran dartiye ani way aaminsanaa inay dhibaatada ankawiin yeeto dadka caafimaadka ka shaqeeyo mise ku shuqul leh mise unisef haatoy w h o haatoy swiss calmo haatoy had ballankii la adeegsaday haadoy aan wali aaminsana shacabka mise haweenka mabadeerahay tallaalka xaqiiqdii ka dhex jarna walbadana ogna saddex berku hor hadii mobilization la suubiyay mobilizationkaas beledka dhonga way lagu dareema jaray reenreentiis lagu dareemay qof walba digtoono ogolaay isu acdo caafimaadka haka deer house to house hadii la suubiyo hadii kale wali la eraaya meel hebla iyo tiimka fadheeda meela aan kaseeda bartaas microfonkasaas la keeraay oo idaacadda ayaa la keeraay wali kale la keeraay kambaawarka kahiringa la keeraay wali la dheejaayay shacabka dhegtiyo inay tallaal dareer absolutely hata lan dhego male xaqiiqdii isan dhoba bay dhow roogtaan haddii tiimka dareer u kiinkooyada aragta ilbaabka kiin garaacma ma jara walaasayti hoolna sidii lanka talagali haddiina niin qabana absolutely ma saxa maas meelitiina ma diiras ana marka haweenka ma diidow way aaminsanaa in usan diidan sababto ee may markhaati ku ahaa dhowr haween oo ku koyti baadiye oo najawadata tallaal la weydiiyaas ole ona geeli in tallaala fade dadka baadiyada erafadni diidaan dadka beledka ma eh dadka baadiyada erafadni dadka baadiyada may ognaa inuu ogolin tallaalka sababtoo eh tallaalka waxtarshia ogaadeen sanadada dambe lixda cudur dilaaga ee in badan dadka ku badbaadahayeen awalna xillo way jartay tallaalka cudurada hadhiyaayeen oo tuman onogaa way dilay helmise tumangaa wayn dhimatay booli tumanga wayn dhimatay shuban tumanga brogaraamo badana jareen marka in badan cudurkii way ku badbaadahay tallaalkii dartiisu
cabdalla geley maadaama adinka maamulkii aad tihiin arrimahan tallaalkan aad ka shaqaysaan oo arrimaha bulshada aad ka shaqaysaan maxaad xooga u saari weyseen dhinaca wacyigelinta ka hortagga cudurka dabeysha si loo ciribtiro cudur tallaalka dadka fikirka ay ka aaminsanaayeen iyo maanta fikirka ay ka aaminsan yihiin labay kala yihiin waktigii hore waa la diidi jiray laakiin hadda boqol kiiba toddobaatan saa kuu sheegay waa la ogolaya hal baabuuraa ka shaqeeya runteeda waaye halka baabuur oo mobilization ka sameeyo waxaa loogu talagalay inuu tago sideedda xaafadood sideedda xaafadood ka hor intuusan tallaalka bilaaban wuxuu leeyahay jonartood maalinta axadde waxaa bilaabanaya tallaalkii oo labada dhibcood qof walba ha ogaado intaasoo maalmood u socona ilmaha da-doodii ay ka yar tahay shan sano nin walba ha diyaargareeyo ilaa wuxuu tagaa macalilaahi si cunay xaafadaha ugu dambeeyo waa loogu talagalay inuu tago xaawa lama qabo fikirka ah in manaa afardoodku markuu soo bari keli la dhawaajiyo kabacdina manaa la damiyo because ninka lacaguu qaataa konton dollarku kulaysan yahay baaburka tan kale mobilizationka dadka sameeyo waa dad xaafadihii ka yimid sideedda xaafadood ka yimid xaafad walba waxaa u qoran saddex qofaa u qoran cudurkan marka waxaa boqol kiiba sagaashan lagu ciribtiri karaa dadka imaanaya oo qaxootigii ka soo noqday ama dadka goboladaas ka imaanaya ma la controlay sababtoo ninkan cunugan wuxuu qabaa daawadii booligii wuu qaatay kanna shalay waxaa laga keenay maaa beledweyna laga keenay ama guricela laga keenay wax tallaale ma qabo because viruskiina waa uu wadaa waxyaabaha marka oo ilaa hadda iga magaalada uga dhamaan layahay taasaa ka mid ah tan kale marka waxaan kala rabaa inaan kuu sheego dadka mobilizationka sameeyo maadaama ay yihiin dadkii xaafadaha ehelka u ahaa hadday guriga tagaan laga yaqaanay waxaan kaloo ku dari lahaa hay-adaha maalin dhaweedna aan u sheegnay barnaamijka ayagaa wata unisef for example sideed iyo labaatan qof dhaqaalaha ku baxa iyadaa bixiso in la sameeyo macalimiinta dugsiyada macalimiinta dugsiyada waxa waaye ilmaha oo da-doodii ay ka yar tahay shan sano waxaa laga helaa dugsiga macalinkaas wuxuu u baahan yahay in oo training la siiyo oo laga qeybgeliyo naftarkiisa qolooyinka mobilizationka sameynaya sababto halkii dugsiyaha waxaa laga helaa konton cunug oo da-dooda ay ka yartahay shan sano fawsi cabdinuur aqoon-yahanadii ayaa tihiin ma u sheegtaan muhiimadda tallaalka uu leeyahay aan wali arayin todoba beri maaragnay ama lanka talagalay dhibicdun ridowshe iyo talaalowshe todoba beri lanka talagalay laakiin the rest of the year yacni sanadkaas dhan inta ku herti waa wali wahaa three hundred sixty days way yacni nan hamaga qaado ma leh cudurkun dabeele ee tilaalka at least hata ban banar surung magaalada oo faahfaahin insuubiya bulshada ma leh mahaytuse bamflet oo la qaybiya ma leh wasaarado qaabilsan khaasatan wasaaradda caafimaadka wacyigelin oo maaragna aan ka talagalay mahayti bulshada ka wacyigeliyaa saddexdaas boqol iyo lixdanka beri saddexdaas boqol iyo walilahaa mahaytuse saddexdaas boqol yong iyo lixdanka yong oo ha heri wallanka talagali ma leh jasta may la sugay hay-adda w h o iyo unicef barnaamijkaas backage ka wadada wakhtiga isu sheegow oo barnaamijkaas dareera wasiir waxaa lagu soo celceliyey inay gaabis tahay arrinta wacyigelinta iyo inuu fulo tallaalka marka wasaaraddiina caafimaadka maxaa idinkaga qorshaysan arrintaas walaalkii foos horta waa macsanta noo soo edisay waa qaadaynaa laakiin waxaan ku leenahay annaka waxaan la shaqeynaa hay-adaha kale waa la socona hadda maaragtay wacyigelinta waxaad leediin wasaaradda xooga waa sii gaabisay wasaaradda caafimaadka waa wasaarad maaragtay xagga siyaasadda kalena waa fiirinaysa waa ogtiin dalkayna maaragtay nabadgelyada taamaana jirin meelaha fogfog inaana gaari karin laakiin lama hakin lama lama aamusin mana lagu seexanin barnaamijkan wacyigelinta aniga bulshada ayaa maaragta rabaa qeyb inay ka qaataan qeybtooda alibaax iyo kaa laga raba inay qaataan dabcan wasaaradda caafimaadka shaqaalahooda tababar waa la siin doonaa waa la siiyey waa la socdaan laakiin gaab baa jira gaabkaas waxaa waaye mid waa nabadgelyada mid waa xabkii xoogaada hadda maamul goboleedyada ay lasa sameynayaan isbedel isbedel baa ka socdaa kaas ayaa gaab ka dhigay laakiin wasaarad ahaan ma hakinayso mana joojinayso mana ku seexinayso la dagaalanka maaragtay polio cabdirashiid dadka raba tallaalka xaggey warbixinadiina ka helaan tallaalka waliba waa routine immunization a jiro oo isbitaalada yaala mcjda yaalan njowda wadaan maanaha fix dhuuq miila yaala maalin kasta way ku hele lanki haqahi khudurku kooyi ma e maanaha maalinta tallaalka dhewla intiisu sug isbitaalka intiisu seeda ku helo kor bolio ku hele misolsa ku hele walaalka lito udur dilaabo ku hele marka maanaha dadka horta walin sheegay udurka maanaha tallaalka ma ee maanaha shanta bir oo qowadahayle maanaha antikeki isbitaalada dhan yaal isbitaalka weyn yaal mcjada dhan yaalan taasay ogaaday routine immunization jar hata dad oo wali jara oo maanaha idun injowdan oo beesas yaayan kaam kaseedeen
markana martida ayaan siinaynaa inay su-aalo weydiiyaan xubnaha inta fadhiya ee nagala qeybgalaya barnaamijka wacyigelinta booliyada qof walba wuu istaagayaa wuxuu ku dhawaaqayaa magaciisa saddexan kadibna su-aasha ayuu weydiinayaa qof allaala qofka uu doono
dadka oo tallaalka ka shaqeeyo xaafado markii ogolaan yacni may dhigi korta barafkii barashalka ya dhigi koro ku dhigi kora ama daawidi ya isticmaalsiisa kale ya nagada kora dii afkii dabagalka ay ma awoodi karo inay isu barafkaas bedelo waana ku deersiiyo waayo ma haysado gaadiid ama wal isu infududayo ma haysado meel isu indhoo ku deerow ma haysado may su-aalayihiin saaxiibkay cabdirashiid taasa jawaabtiye wali xalli ku halfaday badanaa babaanaha supervisorada oo xaafado lan diro baawra leeyin supervisor oo xaafad roogo baawran lahayne supervisionkaas sameeyo maanaha telefonka shala haysadan hatana waliba oge usmaaba leeyib maanaha hiraabtanta ku bilaabasan dad ku sulshaqeeyo kan vaccinatagee kan recordagee kan wala oo maanaha oo ulaada ka dhibciyo iyo kokoro jar ma geeka inta maanaha ta meel isku raadi telefoon usoo internet meelan ka seedo kor maaba liin yo taka dareereen geeka laan hebele inta ku bilaaban inta lee ka dhamaayan lamadaas meel la tiyo may ku hayo kor maanaha lan dad la raadiyo oo tuuli jaran maya marka maanaha ana madhiigna taas ato kor inti dhiidi ma maleyo inti maanaha dad oo baraf laan ka dhiiday oo kintahayasaas daawaduna sidii dhanba maanaha inti langaan m c h waliba la fiiriyay maanaha expiredye iyo iyo maanaha iyo biyo maanaha wala dhanba way fiiriyeen walaas lan ogaan dhanba isbitaalka may qaado walaagyo maanaha cabasho kale oo kintahayan maanaha baawrtiyo weedan iyoba ha qaadayan m c h indhoo kooyan ku qaadadayan magacaygu waa sid cali ibraahim xasan wasiirka waxaan weydiin lahaa ma u qorshaysan yahay deegaanadan koonfur galbeed leexda cudur dilaaga ah mise cudurkan haddaan hayno dabeesha in laga cirib tiro deegaan waliba ama gobol waliba ama degmo waliba ama tuulo waliba tiiman ma loo diyaariyay in laga cirib tiro cudurkan dabeesha ah sida ay horumar loogu sameeyey deegaanada kale maamul goboleedyada kale aan ku daynayno siyaasad intee oo kale adii unisef haddii ahaan leed haddii w h o ahaan leed ma kuwaad hadasheen ka wasaarad ahaan adii idinka iyo un kaas oo u qaabilsan dhanka caafimaadka doctoorka waxaan weydiin lahaa su-aashaas inuu iga jawaabo soo raalli ah su-aashaada waxaa waaye haa dowladda wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed waa tabaabashantay in maaragtay degmo kasta iyo tuulo kasta in la gaarsiiyo maaragtay nooc kasta oo caafimaadka la geeyo mar dhow wasiirka caafimaadka ayaa la kulmay hay-adaha unisef iyo w h o waa kada hadleen sida loo gaarsiin lahay degmooyinka ee gobolada waa lagu heshiiyey aniga dhowaan waxaan is aragnay mid cold chain ka shaqeynaya yaqaani dhowaan waxaa la gaarsiin doonaa barawa barawa tan iyo shabaab ka soo baxday wax caafimaad ka socda ma jiraan laakiin waa lagu tala jiraa degmooyinka oo dhan oo gobolada oo koonfur galbeed waa la gaarsiin doonaa ballan waay kaas magaalay weylare muraayib riigmadeer may badhiyaase mayraraayuse siimada mayrahay daawud waacigelinta waydhiindareeye haweenka xaafado haweenka xaafado mayraha iyaalka dugsiku bahaw daku bahaanyo wal in sheegayaan waacigelinta waa iska rahi ee wayl dadlaha kasihay maamulka ka dhiibaaye anay li'in weri hal qof oo talaalka mayrahayuse kadarsa sheegan li'iley lankiina ma kasaw ee mayba maylarahays markasta argaane daawudii oo lahanagaw waan la deediyaw maalin maalmo kumida wayleeray maylarahaye xaafada kormeeroleyinka dari dad aqoon an lahayna olla kasii maylaraayos hebel walkiin haadoy macnaha labaatanka dolar mise tobanka dolar madaasli biawlay danayaw daawudaas danti an kasaana yaliin dhiibe way argayhi maylaraay lan hanagi midus hanagi inti is hoos fadheedi daawudii dhulka ka tafajaw maylaraay saaski dhamaayaw xaafaday kormeernile lam ilbaabsa dibaabob sedon maylaraay ku tabaw horta way balhaa udurka mayba hanagay aqoon darrada dadka daawuda liin dhiibaw way arra lahay ee sheegitaanka mase waayigelinta way ku qiib gal kore lanka afada kasaw laakiin daawud lan aqoonti alla intin liin dhiiba taasa may raay maadaama aan fursad geek wasiirkana may raay se kukeenkana aan kala kulma caafimaadka maadaama una halnay way lanaa dad liin waayigelin oo aqoonti on lahayna inina niin dhiibna ee hibil may raay qofkood talaalka lakin ka darashaan liin arne aqoon lu weydiiyo laku dabagala intaas odsaan waan salama asalaamu calaykum waraxmatullahi may lahaa may horseed ang eh anti la erabtiro cudurka dabeela cudurka dabeelaha waa la sheegay daawo ma leh laakiin waxaa jira ka horteg ka hortegna ka hortegana waxaa la yidhi waxay ku fiicanta daaweynta alwiqaayatu khayru min alcilaaj cudurka ka hortegiisa ayaa ugu sahalsan daaweynta marka talaalkan awoodno waxaa waaye lawado waxaa waaye in laga hortago daaweynta intaan la gaarin daaweentaba intaan la gaarin jiro maaragtay oo qof oo qalqaloocan ka hortag haddii la sameeyo waxaas waa ka badbaadinayna marka qorshahaasaa la wadaa ujeedada talaalka dhan waa intaas aniga mana aaminsano dadka waa diidan yihin talaalka inay diidan yihin waxaa xooga ka maqan aqoon iyo wacyigelin intaas intaas maaragtay ka maqan tan kale su-aaley may ka wajahantaa walaalkay ma erey tallaalada magaalada ku socdaan madi mobilisation laha kutaba m c g ku wedneer haatan maalmo gooni ee laqobadaa jirta degmadan shileed ay ku hadlaay gobolka bayna degmooyin badan a leeyihi su-aalaas horta may warsadee walaalkay warsadee horta kuwadaana degmooyinkaasay tallaalo noocan ee kuwadaana tan kale wasiirkan may warsadee dadkan tallaalo wadan aqoontiyo i tababarsho i level show meel roogan la socota wasaaradda qorshe wadaana oo degmooyinkan kale hataa tallaaleelin kuwadniyo walka geysii doonaan haye tallaalka iyo xaaladiis wadaana in qorshe dembe oo xitaa hayde kukumaarmaano yoola kooyo koraanka wasaarad ahaan
haddii aan kiin ku jawaabo su-aalaha waliba waa haa gobolkan baay macnaha degmooyin badan oo suba wali la baydhabo buuraha ka berdaali qasa dheeri diinsoor diinsoor fara ma ka jarta dawladda gacantee ma ka jarta laakiin afarta degma ha kuurinba talaalka ka socdee markasta bilaawada ka socdee shanta beri ka socde shanta beri ka socdee marka waliba waa taasayta saas waa talaalka degmooyinka dhan ka socda intiba maanaha oo la deeri waayo haddii hayrisk ee oo inta kale ka socdahay
siduu sheegay talaalka ilaa hadda waa socdaan isbitaalada waa ka socdaan mchd waa ka socdaan degmooyinka waxaan aan awoodi karno inaan tegno waa la wadaa meelaha fogfog aan la gaari karin oo kaas mushkilaada noo haysta laakiin ilaa waagaas la gaaro ilaa waqtigaas la gaaro ma fadhiisanayna waa dadaaleyna dabartayna way xii tahay shaqaalaha caafimaadka waa jira shaqaale u tababaran oo la tababaray khaas ahaan waa kuwii ku shaqaynaya m c h-da tallaalada waa la tababaray waana wadaanayka qaarkooda waa la wadaa aad baad umahadsantihiin een, su-aalaha usoo laabanaynaa mar kale een, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wacyigelinta ee, ka hortaga cudurka dabeesha iyo sida loo ciribtiri karo een, dhinaca haweenka een, xawo sokor haddii wacyigelin la helo maxaa isbedel oo imaan kara haddii mobilisation badan la suubiyo wacyigelin badan la suubiyo dadka wallaan sheega diyaar garoowe qofka bani aadanka ee haddii laga rabariyey unug yar bari iidu haddii largeega dharlahangada oo ku inuusan hundurneela ku yaabo mase diyaar garow ku jar maamada haddii ye ye dheegto cudurka eh, unuga iyo naafo ka weele saasa nagde intuu haddii leer oo in badan tandiris iyo in unuji tallaal siyaasi mise m c h ka kala tacaaloy mise idama dilasheena siidoy wali laray dariska kadayey mise kadiin maamada in badan wali lukuyaabay tandiris iyo wala suubiyas ini suubido lukuyaabo ficil gala marka ana way qaba he mobilizationkii oo gaabisan dartiy iyo problemka cudurka hana nagow shaqaalaha caafimaadka mise ee hay-ada w h o iyo iyo unicef una si toos ee dadkaasi aan la shaqeeyan hata n g o dhata ka jaran marka problemka inta badan taala waybuwa mise dhaqaalahay ka weydiyoy mise culeys oo madaas qofka ee, kan hay-adda lan la xisaabtamaane lan ku dabagala oo erow may qobati may hasuubidi erow ay jaray mise n g o dana gaar ee us- madaas usii hay-adda iskala jaran kula haadoy dhibaatooyinka anka badan waybuwa dhiniga caafimaadka saareen dhaliilo sababtoo eh ma suubiyahayaan xadkii lanka talagalay ma weelahayaan haddii saaslis ero wali qabay ana mobilizationkii hanagde in badan way aaminsanaa dhaliilo ini ku jarto w h o unicef hay-ado caafimaadka iyo dadka iyo madaasintii subcontract walka siiyaayan walay codsadaan ini wasaaradda caafimaadka laha kanaga galantiya tallaalkii umatana kulligeed tallaalka istaambiyan galaaslan didowna ma leh aada umahadsantahay xawo sokor een, fawzi een, haddii wacyigelin la helo maxaa isbedel oo isdhihi karta waa iman karaan way kaalay inta hata istilaalaso tilaalka maaragna hataba seedo hayta xarumo caafimaadka yani wacyigelinga laga deersiye laakiin stiil wali waha target way jira landeerna oo wacyigelinta indeerna yani wacyigelinta shay muhiim waaye marka wali waha geek wali laku yaabehe nanka geeka talaalka meela ada sheegtay basiishima ada sheegtay yaalan inka seedo hay masku seedna macnaha ma wacyigelinga ka seeday yani in jaran hatana targetka ada haysto wali laku yaabay geeka in seventy percentage dadkii lanka talagalay ciyaalkii lanka talagalay in biladkan lanka talaalo hayn ogol way jara jaray eh, nan dabagalka eh markii talaalka sida lan dhamaayo last day may jara jaray eh, in nanka oo eh, w h o ama kale unicef dadka maaragna madaxdii oo ah in iyo habahan si random ee xaafada maaragna guri inseedan oo ciyaal roog walka talaalay talaalka calaamada lay in iyo ku muuqata talaalkaas ra- randomly xaafadaas seven position ama kale three position ku seedaan oo geeskun geeskaas dhata ku seedaan ulkayaade tilaalo iyo hayla marti i tilaalo aan weydiisani tilaalo aan weydiisadee badan waliba already waliba waxaana jaa mobilizationkii ha i deeri aragi ogaadi wacyigaas ii jara inta aan ila mid ana wacyigaas qabta laakiin mayla faday targetka kale mobilizationkii lanka talagalay walwiinga qobade in iyo wasaaradda iyo hay-ado ka shaqa leh in iyo targetkaas sidii deeri fadeen in laku helo malaq derow maadaama aad tihiin dadka warkooda la dhagaysto odayaasha dhaqanka een, qorshaha ma idinku jiraa inaad samaysaan wacyigelin ku aadan sida loo ciribtiri karo cudurkan dabeysha Eh, dadka ka hoolan talaalka markama inka horreyta hadday sida qodob kar shaqeeyaan may aaminsanaa inay oo hoolan mirdhal wiig naqdaas kow qodobka koowaad bulshada kooban tiyeeb inay odayaalka dhaqanka maalinta wacyigelin naftito lainsuubi si beelihiiyo ku kooyan amba deegaanadiiyo ku kooyan anka wacyigeliya marna haweenka lainsuubi marna dhalinyarada lainsuubi marna lainsuubi baxda saxaafadda so wacyigelintaas yoon ku qeyb galaan wacyigelintaas baahsan oo meel walba qeybaha ku tirsan bulshada haddiiba la helo najaxa koowaad waaye kan lamaad eh, dadka tallaalka wado waa in aqoon lahaadaan gabartaa muraayo la raay hadday marka hadalaasi runtii ololada meelo kor jartay oo sax martay daawadiina ninka tala galay oo caalamkana nin kusheeni ya may sheeqase in dhulka laka duugaay ma laka dhabciyaay may liina sheeqo haye lan aqoontiya ban lahayn aw malag darow lanko lakoy la raay laka qanciyaay walaaqasna macquul meh in la helo aqoon dad leh oo liinka tala galay talaalkaasi in la helo qodobka lamaad kaas waay qodobka saddexaad wasaaradda caafimaadka iyo nimanka deegbixiyaasha amba inji-owyada ah hoolahaas ka shuqul leh inay arrintaas controolaan mar walba oo mar walbaba diiradda saaraan qaabka walaan socdaan sadiidaas shay haddiiba la helo ana may aaminsanaa inay laka najaxow oo dhibaatadan mar walba hana naqdaasana si toos aan erib tarmaas markana een waxaan siinayaa een dadka nagala qaybgelaya su-aalaha ay weydiinayaan een martida barnaamijka nagala qaybgelaysa
magacay iidan caliyowmi walyare su-aalaha darshideen hor soo meetaa walbadana talaal ah suubii talaalaad baan la suubiyaay jarta istaatistiga sax ah oo isin haytan oo ka saabsan tirada la talaali iyo tirada lan talaalna tan kale su-aalo kala meetaa malishaa intii oo daawo badan la wasta gareeyo waa in ogaado waa dadka supervision ka suubiyo mis iyo qanacsan inta arrintaas suubiy qanacsanyina waa supervision sax aan suubi waaya arrintaasna ku dabagalo waaya ha statistic jarta ha statistic di macnaha horta ee talaalka markii la la sameeyo oo supervisorada iyo walaagasdhon iyo wali ka report gareeyana macnaha ee w h o warqadoogii oo walalaha ka qori taalishiidka iyo wala dhombolijiyeyna macnaha w h o lanjiyey WHO wali sameeyana statistic oo statistic oo graph nambaradii oo walbaba oo awlaad intii lan talaan oo misdhe intii oo maanaha absent eh walaas dhan wax sameeye graph ahaan lan sameeye gobol gobol kasta lan sameeye marka jarta statistic la sameeyo maanaha unuma helaana laakiin maanaha WHO gaadaas wali lan dareey maanaha WHO ya maanaha shaqa kale taasiid aad baad umahadsan tahay een qaybaha dan baa maraynaa een gabagabada ugu dambeyntii een si loo ciribtiro cudurka dabeysha xalka muxuu ku jira
oo runtii ee dahool caafimaadka guud ahaan oo deegaanadan koonfur galbeede hatana lakoyta barnaamij cad oo mahaytiiso cuduradan dilaaga eh lixda cuduro dilaaga eh ee sidii lan wajaha fadi ee positionka ee in maarne bulshada iyo isqaban qaabido bulshada already waliba lakuyaaba intii qabanqaabsanta maarne bulshada ka eta aware ka eta laakiin way nagadaas isgarabooda nagadaas oo bulshada shileedii iyo meelo isku surinto waliba faday barnaamij cad wasaaradii qaabilsanayti dadka ka shaqal lahay in barnaamij sheenan barnaamijkii oo sheenanna bulshada han bandhigan bulshada kulo talladan ka bacdina meelaas ha ku baha barnaamij lakawada duulaw oo istaraatiijiya rasmi e lang mari oo ma haytiso arrintaas ma haytiso laka xaliyow saacad wasiir ugu dambeyntii adigoo soo koobaya xalka muxuu ku jiraa si loo ciribtiro cudurkan dabeysha bismillahi raxmaan raxiim horta ka wasaarad ahaan sidaa idin sheegi horta dowladda koonfur galbeed hadday dhalatay annagana mashaakil badan haddaa nafwada saarta waa ogtihiin ilaa xafiisyada weli ma haysano haase ahaatee ma ka seexanin dadkeenna jiran inaan daaweyno waxaan ku jirnaa transition period aan ku jirnaa waxaan u baahannahay reform inaan sameyno waxyaalo badan oo walaashay sheegtay aniga ka wasiir ahaan horta waa la waa la qabaa laakiin sidaa aan dhaqangelin lahay weli waa ay taaganta waa socdaa marka qofka unug markii la dhalo ma soconayo hore muu socdo waktina siiya dhinac kale dadaal waa ku jirnaa idinkana kaalmeeya ururada bulshadaan ka hadlaya ururada dhaqaalaha kuwii maaragtay hay-adaha dhaqaalaha wasaaradda waa iska socda waa gacanta weli kuma hayso intaas ayaan kusoo gebagabeyneynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay ka hortagga iyo ciribtirka cudurka dabeysha waxaa barnaamijka marti iigu ahaa oo igala qayb galay doctor mustaf xaaji nuur oo isagu ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka maamulka koonfur galbeed fawzi cabdinuur oo isagu ka socda dhinaca aqoon-yahanada koonfur galbeed malaqdarow yacquub sheekh oo isagu ka mid a malaqyada koonfur galbeed cabdalla cusmaan cali cabdalla geley oo isagu ka socda dhinaca maamulka degmada iyo cabdirashiid aadan cabdi oo isaguna ka socda dhinaca hay-adaha ka shaqeeya arrimaha talaalka iyo xaawo sokor cali oo ah gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galay marti sharaf kale oo iyaguna ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dhammaantiin waad ku mahadsan tihiin sida aad noogala qayb gasheen barnaamijkan
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar catoosh oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada baydhabo halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatanna kusoo dhawaada qaybtii labayo labaatanaad sheekadii lama huraan ee kasoo maxatay maskaxda weriye cabdulqaadir maxamed mursal
kusoo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dowlad wanaagga iyo dib udhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadannimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii laba iyo labaatanaad ee sheekada
ninkii dhuubow ahaa wuxuu ugu yidhi waan kaa daba imaanayaa ee beerta sii tege muxuu bal ilaa saacaddaan ku maqan yahay wuu igu soo daahay guraare iga raalaho waan kaa soo daahay haddaanba isla hadlaayaba maxaad ku soo dahday walaalow halkaa baan qola yar waxyar sheeko la istaagay waxa dhib male haddase waa ku imaaday haye waxaan kuu ballamiyey waxay tahay haa waxaan wataa maanta arrin baryahanoo dambe oo dhan aan si weyn ugu fikirayay uguna taagnay haye kuna fikiraya sidii aan kuugu soo gudbin lahaa aabba faaraxna aan kugu sheegi lahaa haye bal ii wad awalba waan kuugu iqinno xishoodka iyo inaad hadallada qaarkood laga batida sureeray hadaloo dhan lama baqo ee ilaahay maqaadiirtii markaan damcana adiga wax kuu sheego unbaa si wax iga noqdaa waad ogtahay marka shirarka la joogo hadallada iyo tilooyinka aan ka dhiibto maya dhankaas waad ka wanaagsan tahay waan ogahay inuusan jirin ninkauga xigmad ah ama kuula karti ah ee maxaa kaloo jiro ma aqaano sureere waa wax aan kaala baqanayo kolley mana garan doono sidii aan kuugu soo gudbin lahaa garabna aad igu siin lahay walaalow maxay yihiin waxaas aadan ii sheegi karin tan waa igu adkaatay dhib bayna igu noqotay iska dhaaf dib baan u dhiganayaaye inkastoona hadal aan u hayn haddana wax walaalow ii sheeg noo hadda maxaa wixii aan kaa dhihi lahay aan kaa idhaahday maad haddaba ii sheegtid alele waa runtaa waayo wakti kalaba uma hayo haye sureeray waxaan baryahanoo dhan aad ugu fikirayay oo aad ugu fikirayay sidii aan u taxiidi lahaa oo aan u safri lahaa safar ah hanixin adigana sureeray Haye.
naxariintiibaa intaad qabatay haddii wax cusub lagu sheego dhanka naxaysa safar ma aha wax laga naxee waa uun damac rag iyo sidii uu ugu horumarin lahaa noloshiisa alla taataa ima qasheenin aniga waxaad ii ahayd rajadii iyo xidigii aan daawanaayay ma anigaaba islahaa arrin caynkaana ayuu dhubow kuu soo bandhigayaa alla beerka alla wadnaha abaayo qalbiga ha iga jibin oo igu dhiirigeli arrintan dhallinyaro badan oo sidayda ah ayaa wada baxaysa oo wada tahriibtay anigana kuwaasaan ka mid ahay meeqa ayaa tahriibka ka soo laabatay sow ma ogid inay badaha ku daateen oo ay ku dhinteen sow ma ogid inay lamadegaanyo aanay aqoon u lahayn ku halaagsameen meeqa ayaa libaaxyo ku cunay meeqa ayaa xabsiyo aan la aqoonin cimrigoodii ku dhammaystay meeqa ayaa markii intaasoo dhib iyo qaxar ay soo mareenna kadibna dib loo soo tarxiilay waxaasoo dhan sureeray way jiraan laakiin tahriibka dhibka keliya ha ka fiirine imisaa inta tahriibtay ilaahay khayrka waafajiyey oo dadkooda wax soo taray ogsoonowna qof waliba wixii ilaahay u qadara ayuu mudan doonaaye haddii ay beeraheennii sidaa u baxeen oo tubcaana ay barwaaqo tahay aniga iyo adigana aan ballan kala marnay maxay yihiin dhuubow waxa ku eryaaya iyo shayddaanka dhegta wax kuugu sheegay sureeray marka hore ballanteenna waa noo sideedii shayddaan dhegta wax iigu sheegana ma jirto ee tan waa tala rageed meel aada filayn bayna ka dhalataa soomaaliduna waxay tidhaahdaa raggu socodku waa u door hadduu mawdku daayee waxaad og tahay inuu cali baashi joogo wuxuuna wadaa mashruucyo kala gedisan ee maad la shaqaysatid isaga iyo dadka oo dhanna adiga way ku aaminsan yihiin maxaa safartan kuugu wado waa jirtaa hase ahaatee aniga oo og baa taas ku talagalay aan ku darasiiya barwaaqada taallo tubcaano waxay u baahan tahay nabad haddiise ay dhinacyadaada oo dhan nabadi ka jirin mar kasta waxaad halis u tahay inay dhibaato ku soo gaarto oo haddii la rabo dadkii inay nabadda ka shaqeeyaan ay dibadaha iska wada aadaan maxaa la yeelayaa waxyaalaha aan u tahriibayo dhan baaba kam- ay ka mid tahay inaan adiga iyo reerkaba u sameeyo nolol degan dibaddana aan uga soo saamiyo meelo fiican ee hay celin sureere oo hadda goorma ayaa dhaqaaqaysaa waa yaabe
abbaayo dhallinyaradii aan israa'iil ahayn waa diyaar marka ay i soo wargeliyaanna waan dhaqaaqaynaa dhinaca aaba faaraxna adiga iga xigsan doona oo dhinacaas wax kasta ugu sheegi doona ee abbaayo ha isqalbi xumayn waa waxaan haba yaraatee aanan filaynin oo kadis igu noqotay wax kaloon sameeyana ma garanaye ee sidaad jeceshahay baan kuu samaynayaa waad mahadsantaa abbaayo aad baad u mahadsan tahay dadka kalena ha u sheegin arrintan surar oohinta iska daa abbaayo oohinta iska daa waa adiga awga iyo ballantii naga dhexaysay ujeeddada aan u tahriibayana waxaan rabaa inaan mustaqbalka nolol fiican ku wada noolaano ee ii samir wax badan baan kuu qaban doonaa haddii ilaaha ilmi oohintana iska daa waana iloobi doontaa dhuubow waxbase ma ahanin haddaad ogsoon lahayd heerka iyo qiimaha aad agteeda ka leedahay hadalkaasoo dhan imaad dhexdeen waxaanse u malaynaya sureer inaad si fiican ii taqaano laakiin maanta waxaa ogaaday inaad weli aqoon igu kaa dhiman tahay ha oogin oohinta iska daa imisoo tagtay oon dib loo sii arkin
asalaamu calaykum seeleeye wacalaykum assalaam mad caliyow haye war bal soo dhowow ilaahay mahadiis haddii ba'da i rooble isla roogtaan lamaadin bafsiin fadaaye haye mar caliyow ma wax dhib ayaa jira may bataawiyay ini doo godobsiinka hayna arantan cusub oo haka zaa'idi tub aana haye ma wax dhib ah baa jira noo faahfaahay arrinta dadkii beledka mayaa asiibay cudurkun leeraw shubanka oo weli are- ariinyo eedanka badan
hadda ayaanu ka wada hadlaynaa anigii awluur arrinkaas ee ma wax kaloo saa'id oo soo kordhay ayaa jira haa may buwahan wala ana hatahatiinka roori ini walaayla kuqobada korasi degdega leenka qobada may weelidhe meelo kale oo degaanka kumid e yalla ha ka aragay shubankaas dadkiina ma gordaayaan sida liinka horseedaw Eh, mad caliyowba waa sidaad sheegtay weliba waxaa taas ka sii daran dadkana soo kordhegaya oo xoololayda ah oo iyagu haba yaraatee wax fikra arrintaas aan ka haysan waxaa kaloo jiray kulan aan horay cali baashi u wada galnay oo isagu haya xoogaa dawo ah oo uu horay ugu soo talagalay Eh, waa saasoo arrintaas waa mid saxa weliba waa si degdeg ah in hay-adaha deeqda bixiya oo samafalka ah loo diro qayladhaan degdeg ah si ay waxay heli karaan dadkan u taraan inta ka horaysa maxaanu sii qabsan karnaa inagu haddaanay reer tubcaano horta aniga waxay ila tahay ninka la yidhahdo roblow in dadkaas sir degdeg ah horta laysugu yeero haddii ay ahaan lahayd xoola dhaqato iyo beeraley gebigoodba waan gartay deegaankao dhan waa inay isu yimaadaan waana in dadkaas loo qabto seminaar iyo casharro ku saabsan ka hortagga iyo daaweynta shubanka iyo wixii talo kale ah ee loo heli karo haye haddii ilaahay idhaahdo sidaas bay noo ahaanaysaa sidaas baanu isku ognaa Okay, sidaa iyo labadaba.
hadda waxaa loo ballansan yahay shir weyn in lagu qabto guriga awnuur fariintaasna waa laysoo dhiibay inaan dadka wada gaarsiino Allah, Allah. lala sidaan yeelaa tan iyo xalay shoobaye tan iyo xalay sidii baanu isugu isugu isugu dhibano iskula taaganahay intii xalay maxaad siisihee maxaan siin lahaa ma daawaan u hayaa waxba ma siinin anigii baaba wareersanoo waa ii jeedaa walaaleeye arda saakaa noqotay aawa wixii nala soo baray oo markii fuuq baxaan oo kale as yimaada wixii looga hortagaayay maxay ahaayeen walaaley waxaas maxaan ka garanayaa walaaley waa kanoo wiilkii waa si miyir beelayaaye keen laba liitar oo biyo ah oo la karkariyo oo nadiif ah taas waa heli kartaaye haye haye haye haye haddaan keenaya haddaan keenaya naaway naaway naaway muxubo hee hooyo hee maadiga i yeero haayo.
oo yaanaa ku yeeraye biyo orod ii karkariyo dab- dabka biyo ii saar intaad dabka shidid biyo ii saar oo- Hooyo.
oo soo karkari dhaqta u soo karkari hooyo caleenta iyo sokorta ma isku mar baan ku shubaa sidii maqaayadii oo kale naa iga tag caleenta iyo- ay- caleentaada maane sankorta iyo caleenta midna ha ku darin biyaha oo keligooda hooyo si degdega igu keen waxaa kalood u keentaa xoogaa cusbo iyo xoogaa sokor ah oo oo isla markaas biyaha loogu karkariyo ma- isla markaasba miirka waa usoo noqohaa ilaahay idankiis shoobaayey waa wixii nala ku barije markaan joognay buushashaley magaalo haa waa waxyaabaha ay noo faa'iideeyeen hay-adihii meeshaas noogu imaa jireen hooyo hooyo biyihii waa diyaar way karkareen keen keen keen ho ho ho ho shoobaayay waa kan bal waxaa ku samayn lahayd walaalay ku sameey
hoosii wiilka saacada u dhexaysii ilaa intii subanka ka joogsadana sii hooyo taliilo hooyo taliilo hoo cab waa kuu fiican yihiin hooyo cab alla hooyo hooyo hooyo isku dhib isku dhib isku dhib isku dhib hooyo waad ku fiicnaanaysaa cabdaa waa ilaahay kaaga dhigaya isdhaafi hooyo isdhaafi eedda cab annagaa naqaana ilaahay idinkiis waad ku wanaagsanaan doontaaye cab eedda macanto muxuu ugu wanaagsanaa indhihiiba waa wiilka kala qaada waa ujeedaaye maasha allah alla shoobayayaad baad u mahadsan tahay walaaley goor khayr qabta ayaadna soo madhay haya aniga waa sii socahaaye ee shirkaas aloola socdo waa la soconaynaa insha allah bilkarim walaaley waa mahadsan tahay amba waa kuu yeeli lahaa
waxaad maqasheen qaybtii laba iyo labaatanaad ee sheekadii lama huraan oo idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
waa hagaag haatanna aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanka axmed naaji sacad
waa kaa go'e waa guuray gacalkaaga waa gudi akhira waa kaa go'e waa guuray gacalkaaga waa gudi aakhira gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodiye gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodiye leegu soo goodiye
codkaasi baxsan fanaanka axmed naaji sacad waxa uu gabagabou yahay idaacaddeenii wacyigelinta dabaysha barnaamijkeenii aan maalin walba oo isniin ah hadaan oo kale ah idiin soo gudbin jirnay waxaa barnaamijkeeda la socodsiinaya xuseen barre aadan anigoo maxmuud cala xasan inta aan mar dib dambe ugu kulmayna barnaamijkan oo kale isniinta dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
gebilka wixii kaanuunkoode
This program has come to you from the Voice of America, Washington.